waxaan halkan ka tegay lix iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad annagoo u tagnay wicitaan ayna waceen urur goboleedka igad ujeeddadooduna ay ahayd mar haddii aan nahay maamulkii gobollada dhexe inay bartaan waxa aan ka aaminsannahay gobollada dhexe isu keeniddooda iyo dibu midaynta loo midaynayo inay bartaan waxaan ka aaminsannahay ayaa wicitaankoodu ahaa annaguna waa u warbixinnay ayaka iyo beesha caalamkaba intii aan kala kulannay waxa lagu midoobi karo shacabka lagu miday karo gobollada dhexe un baan u sheegnay afkaarayna ka qaateen dhammaadkii ugu dembeeyena wuxuu ku soo gebangaboobay shirarkaasi inuu ka dhaco laba dal oo kenya iyo jabuuti ah labadubana ah dalalka aan deriska nahay uuna ku soo idlaado ku soo gebangaboobay in la mideeyey labadii maamul oo ka jiray gobollada dhexe hal maamulna la ysku waafaqay in laga oogo gobollada dhexe maamulka magaciisuna uu yahay maamulka galmudug waxaana madaxweyne ka ah axmed ducaale geelle xaaf waxa weeye waxaa laydinka rabaa inteennaan halkan maanta joogtaa oo nuucyada kala gedisan oo mas-uuliyiinta ah waa maamulkii gobollada dhexe haba joogeen qaybo kaleeto oo ka mid ah maamulkii kale ee halkan u yimid soo dhowayntii labada ka koobneed inay ka qayb qaataan waxaan rabnaa sidan maanta halkan aan ku samaynay marka ay noo imaanayaan wufuuddu inaan u soo dhowayno si ka sii diiran oo ka xamaasad badan inaan u soo dhowayno ayaa nala ka rabaa waxaa imaanahayaa beesha caalamka qaybahooda kala gedisan waa imaanayaan waxaa imaanahaya dowladdii soomaaliya ee qaranka soomaaliyeed oo uu hoggaaminahayo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaa imaan doona madaxweynaha galmudug waa imaanahayaa waxaad u diyaargaroobaysaan soo dhowaynta bulshada caalamka waxaad u diyaargarowdaan soo dhowaynta maamulka cusub waxaad u diyaargarowdaan midowga maanta ay midoobeen ayaka waxay u tahay annaka waxay noo tahay muruq isu yimid bay noo tahay shabaabna murug bay u tahay shabaab murug bay u tahayoo waxay nooga faa'iidaysteen kala qoqobka iyo kala qaybsanaanta aan kala qaybsannahay ayay nooga faa'iidaysteen waxaan rajaynaynaa sidaan u midownay in soomaaliya oo dhan u midowdo hal dowlo keliya ay samaystaan oo laga gudba dowlad goboleedyada in kala qoqobka laga gudbaan rajaynaynaa in kala qoqobka laga gudbaan rajaynaynaa inay soo noqoto dowladdii soomaaliya ayaan rajaynaynaa ama ha noqoto iyadoo xoogowsato federaal ah ama ha noqota iyakoo midoobay oo dib u midoobay ha noqoto waxaan aad iyo aad salaam idinkaga wadaa diiran madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan kaloo idinkaga wadaa salaam ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayre waxaan aad iyo aad idinkaga wadaa salaam bulshada caalamka waxay soo dhoweeyeen heshiiska midowda gobollada dhexe ay midoobeen aad bay ugu farxeen waana garab istaagahayaan waxaa ka horrayda garab istaaggooda inaan annaku isgarab istaagno inaan annaku midowno markaan midowno wax qabsannaa wax nalala qabanahayaa laakiin haddaan wax qabso weyno qof wax kuu qabanaysaahi ma jirto gurigaagoo dumido cidna kuu dhisi mayso markaad dhisataa lagula dhisayaa waxaan rabnaa biidnillaahi alkariim maanta laga bilaabo waa inaan u istaagnaa sidaan u difaaca lahayn dalka sidaan u difaaci lahayn dadkeenna sidaan u difaacnay horay diinteennii iyo dadkeenni iyo duunyadeenni iyo deegaanka inaan sii laban laabno unbaa nala ka rabaa waxaa kordhay ugooddeennii baa korortay waxaa kordhay xooggeennii iyo quwadeediinne aan u midowna maanta inaan walaalaha dhibaatadu kor saarantaa ka qaadno inaan walaalaheenna soo dhowayno inaan gacmaha isqabsanno in meel kasta oo naga mid ah oo ka mida maamulka halkan laga yegleelayo shabaab waa inuusa ku raaxaysan waa inaysa kor saaraan shacabkeenna waa inaan ka qaadnaahoo ka wareejinnaa taas diyaar ma u tihiin jasaakumullaahu khayra aljazaa waxaan leennahay markii u dambaysay inay noqotaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa meelaha ay joogaan inay ka sii carari doonaan bulshada ay u haystaan madax furashadana inay xoroobayaan aan ugu bishaaraynaynaa waa inay u diyaargaroobaan ayaka laftoodu inay gilgishaan oo cadowga kor saaran ka gilgishaan si aan markaas wax ula qabanno taasaa looga baahan yahay waxaan leennahay dulmiga iyo dhibka aad ku haydaan dadka waa laga wareejinahayaa waxaan leennahay annakoo intaan ka yar baa ilaahay naga wareejiyey oon ilaahay tala saarannay maantoon midownana ilaahay baan tala saaranaynaa waana iska wareejinaynaa walaalaheenna kalena waa ka kor qaadaynaa soomaaliyao dhanna waa ka kor qaadaynaa taas inaan u diyaargarowno ayaan isku boorinaynaa waxaan aad iyo aad ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaalaa muwaafaqada wanaagsan inuu noo siyaadiyo taas baan ilaahay ka baryaynaa waxaan leennahay walaalaha sharafta leh oo soo xaadiray waa inaad soo dhowaysaan maamulka cusub markay idiin yimaadaan si diiran u soo dhoweeya waa inaad guryihiinna uga baxdaan ood ku soo dhowaydaan inaad guryaha kiro ku kordhidaan iska dhaafe waa inaad ku soo dhowaydaan ood uga baxdaan ha isdhihinnina waa laydiin soo dagtay godinta iikeen gaalaageedii ugu jiree yaysan dhicin waxaasi waa inay dhacdaa soo dhowayn ummadda soomaaliyeed lagu soo dhoweeyo halkan nooc walbay noqdaan gogol waa inaad u noqotaan oo soo dhowaydaan oo gacmo furan ku soo dhowaydaan inta idiin imaanaysa ee martida idiin ah taas ayaan idinkula dardaarmahayaa waxaan aad iyo aad u ammaanahayaa xuduurka sharafta leh mas-uuliyiinta sharafta leh qiimaha badan leh maanta halkan soo xaadireen aad iyo aad yaan waxaanu leeyahay ajzalallaahu ajrakum ajarkiinna ilaahay ha weyneeyo ayaan leeyahay ajarkiinna ilaahay ha weyneeyaan leeyahay waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinaynaa soo dhowaynta aad soo dhowayseen maamulka cusub iyo heshiiska la galay soo dhowayntaa soo dhowaydeenna waa idinkaga mahad celinaynaa waxaanna idiin sheegaynaa qof walba iyo koox walba oo heshiiskaas maalanba yacni wuxuun ay ka tirsanaysaa waa laga daaweynayaa ما شاء الله good waa laga daaweynayaa waa lala fadhiisanayaa xaad qabtaaha la leeyah qalbigay u roontee waxba ma qaado waxa weeye walaaluhu markaasay israacayaan waa isdaaweynayaan waxaan leennahay qof walba ku soo dhowaaw baan leennahay qof walba oo jiran su- waa la daaweynayaa inaan wada daaweynno diyaar ma u nahay جزاكم الله خير الجزاء أحسنتم أحسن الله إليكم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته